gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle ayaa magaalada beledweyne ka furay talaalka caruurta ka yar shanta sane ee aan qaadan talaalka ama dhammaysan daafurka talaalkan waxaa ka qaybgalay iskuduwayaasha caafimaadka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka socday hay-adda seef iyo madax kale agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle cabduqaadir macalin axmed ayaa ka warbixiyey muhiimadda talaalkan ma aada ugu farxsanahay maanta inaan meeshaan aan u joogno inaan daahfur ku samayno tallaalkii loogu talagalay dhallaanka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee aan helin weli tallaal ku filan muhiimadda uu leeyahay iyo maaragtayey ejka loogu talagalay intaba iyo danta muhiimkaa ee laga leeyahay tallaalkan bikajab wakhti badana laga soo shaqaynayay in la helo dhallaanka soomaaliyeed in loo helo maxaa la dhahaayey tallaal in loo helo dadkii ausan gaarin iyo magaalooyinka dhexdooda maadaama taarged laiin sheegi jiray markii hore in la sii kordhiyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo furay ololaha tallaalka ayaa sheegay inay muhiim tahay in tallaalka la gaarsiiyo dhammaan deegaanada iyo degmooyinka loogu talagalay isagoo uga mahad celiyey bahda caafimaadka dadaalka ay wadaan waxaan rabaa in taargetka la gaaro deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan oo aan wax talaal helin muddooyinkii dambe degmooyinka bis in lagu soo koobin oo deegaanada la taga waxaa muhiim ah carruur yaryar oo ku dhashta halkaas oo aan wax badanna talaal helinaa jira maadaama gaab badan u jiray waxaa la rabaa taargetka in la gaaro annagana waan bogaadinaynaa arrintaas waana taageeraynaa waadan ku mahadsantihiin saa isu agaasanteen arrintan quruxda badan waxaan leeyahay bahda caafimaadka anoo kala reebaynin waa mahadsantihiin shaqada fiicanoo haysaan annagana aadaan ugu faraxsannahay talaalkan in la joogtayna rajaynaa insha allah waa mahadsantihiin waanoo qorayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ololahan talaalka carruurta ka yar shanta sane ee aan qaadan talaalka ama dhammaysan ayaa dhowaan waxaa furay madaxweynaha hirshabeelle si ay uga faa'iidaystaan carruurta